bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantan meel walba joogtaan isi walbood noo maqlaysaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka qodobada saaka aan ku soo qaadan doono aadna uga bogan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ururka iskaashiga islaamka oo jabuuti ku taageeraya ololaha kursiga qaramada midoobe ay kula loolamayso dowladda kenya kanada oo aqbashay codod si uga yimid qaramada midoobey kana joojinaya inay dib u celiso muwaadiniinta soomaalida wasiirka dib u heshiisiinta galmudug oo beeniyey war ka soo baxay golaha wasiirada ee maamulkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan khilaaf aad u xooggan oo soo kala dhex galay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ahlu sunnana waxay ka digtay in ay burburaan heshiisyadii ay la galeen dowladda federaalk soomaaliya qodobadaasi kuwo kale ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa xubinta kalemaana waad dhegaysan doontaan qaybaha dambena waxaad maqli doontaan waa heesta gunaanadka barnaamijka falanqaynta ee raadiyo cadaadee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowna barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo federaalka galamudug saalax cabdulaahi ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug isagoona ka horyimid war-saxaafadeed ay soo saareen wasiirka waa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug war-saxaafadeed uu soo saaray ayuuna ka horyimid wasiir saalax ayaa beeniyey hadalkii uu warbaahinta siiyey wasiirka arrimaha gudaha oo uu ku sheegay in golaha wasiirada ay walaac ka muujinayaan erego beeleed eena ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta dowladda dhuusamareeb ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kuwaasi oo uu sheegay inay tageen qaarkoodna ay ka yimaadeen goobaha ay maamulaan amaba ay ka arrimiyaan al-shabaab shaki weynna laga qabo abduraan maxamed samatar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxa uu sheegay in ergada qaarkood shaki weyn laga qabo islamarkaasina fikirkooda la bedelay maadaama ay tageen goobaha ay maamulaan al-shabaab waxa uu tilmaamay wasiirka in ergooyinka tegay deegaanada ay maamulaan al-shabaab aysan magaalada dhuusamareeb tegi karin islamarkaasina aysan halkaasi kaga qaybgeli doonin shir hase aatee arrintani wasiirkan ayaa si weyn uga soo horjeestay hadaladiisana waxaa ka mid ahaa isagoo kula hadlayay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug warbaahinta waxyaalaha meesha looga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga oo aan emfasiska xoog u saarnay inkastoo aan midaan aan ka doodnay waxbarashada iyo kuwaan soo sheegay ciyaaraha sboortiska iyo wixii noo qabsooma marka waxaan communikee baa la soo saaray shalay wakhti dheeraan nagu qaadatay ayadoo salaada duhur ee dabayaaqataan ku kala tagnay sida caadiga aheed wax gacantaaga oon communikee aan meeshii ka dhacay oobooda oo ulojeedooyin fakradda meesha laga soo jeediye aan gacanta aan u taagna ma jirin ajandihiina waa midkan aan gacanta hadda ku hayo waxa weeyaan waxaa communikeyga ku jiray in aan ka akhrinay ama oo wasiirku hadalka jeediyey yidhi waxaa loo yeeray oo ergooyinka ku jira kawaarij marka ugu horraysa awal mufaslan kawaarij anigu meeshaan ku dhashay haystaa celiraa ceelbuur aan ka soo jeeda tan ku xigta dadka aan ku matalo kursiga cabashaa ka timid ay leeyihiin annaga mi khawaarijtan la sheegayo maxay tahay oo ayagaaba sas ka qababa sababtoo meesha ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeen ayaa kuwaan la sheegi haystaa taas waa marka ugu horraysa anigu ajandahaas asiga ah meesha dhexdeeda kama maqlin golaha dhexdiisa wax bowda oo gacantaaga oo kumanikeegaas ay arrintaas ka mid tahana kamid ma ih waxaa kaloo ii raacda in la yidhi habraaca oo u socdo ay u socoto dib u heshiisiinta ayaa walaac laga muujiyey anigu waxaan ahay wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedkan galmudug markaan arkay dikareega uu madaxweynuhu soo saaray axmed ducaale xaaf oo ahaa in doorashada iyo dib u heshiisiinta oo ku wareejiyey federaalka waxaan isla waxaad mudan taha in lagula socodsiiyo lagu yidhaha c c baad leedahu dhahaa saasaa la yeela saasaa la yeela laakiin annagu gobol ahaan state ahaan kalmudug ahaan inaan wax aan xakamay karno iyo wax aan qodob aan dhihi karna kan hala tiro iyo kan ha lagu daro kuma lihin sababtoo meel cadaan ra-iisul wasaaraha waddanka mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedkan axmed ducaali xaaf welina ah madaxweynihii dalka dowlad goboleedkan lannu haddii madaxweyne jirin annagu wasiir maahda golo wasiirna ma galleen marka tan walaaca laga muujiye waxaa un walaac ka muujiye kara qofkan wareejis ka wasiirahaan aniga haddii la warsado wax hadda walaaca oo aan ka arkay waxaan ka warqabo intaan ka warqabo kolley anugu ma wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalka maamulka galmudug saalax cabdulaahi maxamed saalax boostaale ayuu ahaa oo warbaahinta kula hadlayey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhanka kale wararka ka imaanaya dhuusamareeb waxay sheegayaan in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay guddiga dib u heshiisiinta shirka waa guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha ku midaysan galmudug ee horey u baaqday fashilkana ku dhow lalasa filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddiga ayaa la sheegay inay ku kala qaybsameen arrimo badan oo dhexdooda ah iyo sidoo kale khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna soo kala dhex galay iyadoona qaarkood la xusay inay u weecdeen dhinaca madaxda maamulka ahlu sunna oo ay la safteen ahlu sunna dhankooda waxay ka digeen in dowladda federaalk soomaaliya ay buriso heshiisyadii ay horey u wada galeen oo ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaarkood inay buraan lama oga halkay ku dambayn doonto xaaladda galmudug oo xilligani gebidhaclaynaysa islamarkaasina in dhinacyo badan ay wax ka socon la-yihiin dadaaladii uu ku bixiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayrana uma muuqda kuwa sii dabar go-aya islamarkaasina wax miro dhal ah amaba natiijo ah aysan ka soo soconin ururka iskaashiga islaamka ayaa waxa ay jabuuti ku taageerayaan helidda amaba ololaheeda kursiga qaramada midoobey ay kula tartamayso dowladda kenya ururka iskaashiga islaamka ee o i z ayaa waxa ay u ballan qaadeen dowladda jabuuti inay ku taageeri doonaan kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey war uu soo saaray ururka ayaa waxaa wadamada islaamka ah ee xubnaha ka ah ururka ay ka codsadeen in n garab istaag loo muujiyo dowladda jabuuti oo kursigan kula tartamaysa kenya dowladda kenya oo jabuuti kula tartamaysa kursigani ayaa waxay taageero ka heshay midowda africa oo iyada kursigaasi siiya hase ahatee jabuuti ayaa sheegtay in marnabo kursigaasi aysan ka hari doonin tartamidiisa tan iyo inta qaramada midoobey ay codeen u qaadayso wadamada aasiya iyo sidoo kale latin america ayaa ah kuwa ay ku tartami doonaan codkooda maadaama afrika inteeda badan iyo qaar ka mida wadamada yurub ay taageersan yihiin dowladda kenya wadamada maraykanka jina jabaan iyo kuwo kale ayaa sidoo kale waxay taageerayaan dowladda jabuuti maadaama ay saldhigyo militari ku leeyihiin wadamada ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa waxa ay ka kooban yihiin konton iyo toddoba dal waxaa sidoo kale u dheer wadamada reer galbeed sida faransiiska jarmalka iyo kuwo kale oo reer yurub ah oo taageero weyn oo ah dowladda jabuuti kenya waxa ay dadaalo badan ku bixisay sidii ay cod uga heli lahayd wadamada ku dhow waxaana madaxweynaha kenya uhura kenyatta uu booqasho ku tegey wadamo badan oo deris la ah dowladda kenya labada wadan ayaa si weyn ugu hardamaya bishan soo socota ee sebtembar ayaana codaynta la qaadi doonaan iyo cidda ku guulaysanaysa kursigaasi midowda afrika ayaa koob iyo labaatankii bishan agoosta kenya ugu codeeyey in kursigaasi ay ku matasho qaaradda afrika laakiin dowladda jabuuti ayaa dhagaha ka furaysatay arrintaasi danjiraha dowladda jabuuti ee qaramada midoobey ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan ka hari doonin tan iyo inta kursigaasi si cad looga guulaysanayo ama iyagu ay ku soo baxayaan waxa ayna doonaysaa kenya kursigan haddii ay gacanta ku dhigto inay kaga faa'iidaysato dana badan oo ay ka leedahay qaaradda afrika oo ugu horeyso biyaha ay ku muransan yihiin soomaaliya oo ay doonayso in ay gacan marooqsi ku qaadato barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan f m sideed sideed dhibic shan magahartisna waad inagala socotaan waa tahay saaxiibayaal markaana waxaynu eegaynaa kanada ayaa waxay aqbashay cod si ay qaramada midoobey u soo jeediyaan kaasi oo joojinaya in dib loo celiyo muwaadiniinta soomaalida dowladda kanada ayaa ogolaatay inaysan dib u celinin muwaadin soomaali ah oo isaga oo da'yar ah galay dalkaasi kanada ha yeeshee aan weli helin deganaansho rasmi ah cabdulaahi cilmi oo soddon iyo afar sana jir ah ayay dowladda kanada qorshaysay isniintii in dib loogu celiyo soomaaliya gaar ahaan gobolka jubbada hoose ee magaala madaxdiisu tahay kismaayo ha yeeshee codsi ay gudbiyeen qaramada midoobey iyo sidoo kale soomaalida ku nool dalka kanada ayaa waxa ay aqbashay dowladda in ay joojiso celintiisa dowladda kanada ayaa cabdulaahi cilmi ku eedeysay in uu dembiyo iyo sidoo kale ay ka mid yihiin weerar geystay gudaha dalkaasi kanadana uu ka dhacay qareen ka u doodaya cabdulaahi oo lagu magacaabo iduwa ayaa waxa uu sheegay in sababta ka dambayso arrintan ay tahay in cabdulaahi aan la siinin degenaanshihiisii cabdulaahi ayaa la sheegay inuu galay dalkaasi isagoo toban sano jir ah caqabadaha ugu weyna uu kala kulmi lahaa soomaaliya ayaan lagu sheegay inay tahay in xitaa uusan garanaynin luuqadda soomaaliga oo ay ku adkaan doonto habdhaqankii iyo sidoo kale ku hadalka luuqadda haddii dib loogu soo celiyo soomaaliya waa tahay saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaada ayaa dhegeysanaysaan markaan xubintii xiisaha badneeda kalamaan
war ninkani miyuu bataynayaa war abees ha ku cuntee jiduu maruu way war magacyada muku talaabsada war jidaadka horey u ciraayeene maxaa cusub war war mahaytow mayba usuwa oo geeka jidlelan hiray ha waa gabar fiyoore fiiriya waa igaar fanax leh fiiriya waa gabar fiyoore fiiriya waa igaar fanax leh fiiriya war nimayow arooska ina cali geedi maxaa mar walba ku soo adeeyay xilliga dhibaatada hadda ka hor iyadoo laga hayo oo dhiiggu daadanayo ayaa ina cali geedi arooskiisa oo nairobi ka dhacaya fanaaniintii iyo qaybgalayaashii diyaarada loogu daldalay maantana jidadkaa loo xidho dadkii meelay maraan ay waayeen war adeer ka fadhiista cali geedi shalan ra'iisul wasaaru ahaa maantana nabadii nolol buu taageeraa jidku rabaana loo xidhayaa xaabayaalhe haddou xaalku sidaan yahay war ma fahmayn rasaaro geedi maqaamkii muqdishuu ka hadlay qoondadiin waa ka dhammaatay war ninku waaba meloon war adinka waxaa doorasho dalka afartiisa gees ka dhacaya maxaa aroos iyo hawlihiis idinku mashquulshay weli dorasha maysaysateen weliweli dorasha maysaysateen axmed iyo xidig fooda mayso gelisin kenya iyo etoobiya ma uu kala safteeno kananaale kana adaale labadooda keeba waad garan xisaabta mise geedkii mirale xildhibaanoo wayska gurataa war labada madaxweyneba baaldiyaal caaga codoodka loogu riday marka ma baaldiyaa baaldi ka fiican war haddaad maqli jirteen kismaayo iyo kistaada kaarahaagaa lagu soo diray ee ogaada war magacaas waa la bedelay hadda waxaa liiba kismaayo iyo xildhibaankaada war kismaayo county iyo kilil yaa ku adkaaday war nimayo doorashada kismaayo inaysan dhab ahayn maanta waxaan ku ogaaday markii alsayid sheekh axmed madoobe ay gabaru la tartantay war waa dimuquraadi waa gender balansigii naloo keenaye cabdiraxiid isaga ayaa la tartamay hadduu xildhibaan ku qaybsamo midbaan adi ku siin lahaa midkiiga xumaadana waan kaa bedeli lahaa kaygana waan kugu dari lahaa war labada doorashoo kismaayo ka dhacday beesha caalamka waa ka qayb gashay doorashada axmed madoobe waxaa beesha caalamka ah xildhibaan fiqi doorashada xidigna waxaa beesha caalamka ah sayraar maandhooyow orgagii qaramada madooban halkoow aaday war nimayo anigu waxaan garan lahay labada madaxweyne kii aan u hambalyayn lahaa war facebook gal ninkii kaa hore mahadala degee u hambaliyey war war ma haysaane madaxweyne xildhibaan xidig ahays wuxuuna yidhi gacalo gacalo gacalo galabkaygii midigow waan guulaystay gacalo nabadiyo nolol baa u soo jawaabtay madaxweyne xidig oo waxay tidhi iska celi ninka adigaa la galay lalalalala tartankeoniyow ku aqoonsane axmed madooboo maqlaa ka jawaabe waan gorfayhinayaaye waan guuxayaa gacalo waa gadiiniye gacalo war uhuru kiyaata oo heesta laxankeeda ku maqan wuxuu yidhi shacabkii nairobi banaanbaxa waaryaadeen war ma haysaane kismaayo kismaayo idinkaga dhigtee doorasho xor iyo xalaala doorashadii doorashada oy dadweynuhu codkooda siiyeen magaalada warshiifa gobolka shabeellada dhexe maanta ka dhacday xubno koob iyo labaatana oo golo deegaana ayay marka hore dadweynaha degmadu doorteen maantana kulan bay isugu yimaadeen dabadeedna guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo weliba sistem dhammaystiran oo golo deegaanay sii doorteen maamulka hirshabellena goobjoog buu ka ahaa ururada bulshada rayidka oo beesha caalamka wakiil ka ahna goobjoog ba iyaguna ka ahaayeen marka ama sidaabaa wax loo doortaa amaba doorasho magaceeda lama soo hadal qaabo imisaan ku dadaalno golayaasha degaanka dadka doorta lahayn dawgaasaa la rabaa war waxaa dadku guubaabinaya inay golo deegaan ay samaystaan oo ku guulaystay waa tahliil saatax war dadkii lindhiibii dareeriyi waayena hidareeriyan soomaalida golo deegaan walaaliley kaalada horta golaha deegaankoon muqdisho haysan waxa warshiq u gudbiya waayo adeero muqdisho in golo deegaan ay yeelato ay dadkeedu doortaan looma ogola war nimayaa waxaan idin weydiiyey kursigii yadiisow ka dhintay ma la furfuray mase weli meeshiyuu yaallaa warwar ma haysaane guddoomiyihii gobolka banaadir ahmed duqa magaalada waxaa loo magacaabay xildhibaan cumar finish oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii kooxaha war waxaan islahaa qurbajoog cusub ay keenayaane nin la yaqaana ayaa magacaabeen war waa la magacaabay nuguma cusbee waa la doortay goormaan maqlaynaa usmaan guddoomiyiinoo naqahay laakiin unug maxaa nagu quseeya ninkii habartaya arooso adeerkeen leemayno reer xamar waxay dhaheen kiina kii lees ahay kanna kan lee waaye maya kii usules ahay war kii ikan ikaasba kaafbaasalerey noo dhaafiyaaqay warwar ma haysaane meesha doorashada xor iyo xalaashaha ka dhacday waa degmada hobyo shirkii muddada ka socdayna waxaa lagu doortay golo guurti intay u guurayaan maadhow allaha kaa cafiyo doorashooyinkaad ku waalataye hobyo waxba laguma doorane xeer baa la ansixiyey hadda kadib ana guurtida la soo xulaya
wiirley reer mudug wala iskaraheenhe hadtaba iskhilaafsiyiin maarigaasana warniyo qoladanaan jaarka nahay doorasho badana qadaraa ku soo socotay soo dhowaynayaan hubyo idagad baa lagu dhisay xolahaagaad ka dhigi doontaa
war qadar baa ku soo socotay
imaaraadkina halkoo aaday
war barbaaraay jiraanahey
kallow baa la id imaanaye
wareega doorasho ayaad ku mashquushaane taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa marka afaraad la bedelay kuwo kalena waa la magacaabay war bedel bedel bedel waa maqli jirna meesha loo baahan yahana ma mari jirin yaa lagu bedelay raggan war miyaadan maqal ninkii tarmuusku shaaxa ka qaboojiyey ee koobabkii bedelay war lankanka hor dhiida warkaka sughaani hor laha naga doonana mala oga war taliyaasha cusub magacyadooda naga dhegaysta taliyaha milatariga waxaa loo magacaabay jenaraal odawaay yuusuf raagi taliyaha nabad sugidda waxaa loo magacaabay jenaraal fahad yaasiin taliyaha booliskana waxaa loo magacaabay jenaraal cabdi xasan maxamed taliyaha suluubtana waxaa loo magacaabay jenaraal maad cabdiraxmaan aadan war maalin hore jenaraal tulyar mayba erey shabaab may ka faa'iidaysadeen afartii sano ban taliyaasha afar mar la bedela war war mahaysiina doorshad ku waalateene war maxalaa la ismiray war maya ka dhex toos baa dhacay alay sakdii dhexe waxaa ilka looga soo dhacay bo'aalayi jirib saldhiga al-shabaab halkaasi ku lahaayeen ajaanibaana lagu cunay ajaanib ajaanib kalena cunto ilka uga soo dhacday beenay waa run run beenay waa run run war maya waa run ku sugan iyow warwar ma haysaane maanta waa maalintii la dhisay baarlamaanka imbagaati war waxaan baarlamaanna wereeri maasaa dhalay war asagaba cartaa dhashaye waa maalintii kenyana qabsatay taariikhdu waa mudan waa jira markaatile waa jira markaatile war doorashadii imbagaati ka dhacday iyo tan hadda kismaayo ka socota maxaa isku soo aadiyey eedda naga aamus labadaba kenya wadatee midda hobyo iyo midda warshik maxaa isku soo aatiye ma kenya wadata iyagana warwar ma haysaane dagaalkii shabeella hoos inuu kululaaday waxaan ku ogaaday sargaalkii dagaalkaas hogaaminaya ee cabdi cali raage waa la dalacsiiyey war sargaalka miyaa baxkasii ka mid ahay ayaantan dalacsiinta baxkasiyaa lahayde war allaha u naxariistee faay cali raage miyuu la dhashay sargaalku war allah u naxariistee waxa maanta dhintay waa xasan maxamed siyaad barre war kulligiin wax siyaad barre arka wallaahi inaysan idinku jirin war maxamed siyaad barre anigaa arkay uu bixi kacaanka soomaaliyeed iga daa kacaankiyo kuwii shalayta noo keenay waraadoo naga tag annaga wayna qaxiyeenbe wariya siyaadsi sheegay hobisan hasaasiika gaadhan beerawisnasiyi hata falado hayna war korkaadu ha qaacee xaakaroonad heshay tulunturooto kuftay dhacday ayaa taqaan daladi seegto luntay ayaa tihiin war maxkamaddii sare puntland waxay dil doorashaha ku xukuntay saddexdii nin ee lagu eedeeyey kursiga iyo dilkii caayisha ilyas war eedeeyey maxaad u leedahay saddex jeeraa dil doorashaha lagu xukumo maanta u dambayse nimoo ceebreeb waan maqli jirnaye kuwaasay maanta si toosa u haysataa war ani waxaa la yaabay madaxweyne kasta soomaaliya markii la doorto waxaa loo qaadaa heestaan kii ka saari laha waa kan waaba ka sii darayaanba war heesta adinkasaanu kowdhe may atakin sheego kii khasaari lahi waa kan turuntureeye waa kan turuntureeye waa kan war anu waxaan la yaabanahay kalamaanma tiyaatar bay isu bedeshay maye maktabad bay isu bedeshay amay shineema naqati war jacaylaa gale kalamaana laga dhegayso dhimbil caashiqu weeye dhag hadday ku tiraahdo sanbabkaaga dhexdiisa dhamac bay hurisaaye adigoon ka dhammayn inaad dhaayaha saarto iyo dhoollacadayntuna dhaymo kuu noqon layd dheelligiisa jacaylka qofku kaala dhexeeyey hanan waayey dhankiisa dhaygagiisa necba higadaa jacayl war maxaad u dhihi weysay yaray ii dhegayso yaakhay cishqigaaga ka yaabay dhibkiisa muddaan yabal caashiq la yuuradhay meela yegleelidda guurka haddaad iga yeesho haddaad yar yar dhowra iyo ciis wadan layde ka yowmu ka yowmu jacayl iska yuuban ya'diisna la gaarin ma yeesho wanaaga yahuya idhaafi yaabkii horea mid kale ka daba yimid war saas maahana waxaa la yidhaah jacaylku xariifsanaa midii ugu foolxumayd haweenka intuu xalxalay xariirtan daawo yidhi dhegtaydana ku xawilo codkeeda xaraarka badan wax loo soo xiisa iyo xadiis nebi iga dhiga war adal jacaylka ha ku joogsanina ilaa wuu jabayaa maanta iyo jacaylay xaskusinina ambaray xusuus baa geela lagu hergeeyaa ma lagu hayaa eeddo jacaylo jacaylo waryaayagu ma yeele ma yiiqe wuxuu leeyahay
war kulay kulay kulay jacaylku waa qayb jannada ka mida war laga daayo dagaalka ilaahay ha idin nabadgelshe
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan heesta gunaanadka barnaamijka tan iyo kulanti dambe nabaday masalanka fuulba markii lagu saluugana saldanada saldanada ku dirirba dadkaagoo sagaal qaday masibrar ka dhaansa macansidi kamaala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibrar ka dhaansa macansidi kamaala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba matabaniyo sideed gobol isahdima u yeelo mid facalan dursaarba masokeeya dhalashada inti qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay